maamulka degmada raagaceele ee gobolka shabeellaha dhexe oo indhafiiqis lacag la-aana u sameeyey qaar ka mid a bulshada ku nool degmada haddaba qaar ka mid ah bulshadii ka faa'iidaysatay ololaha indhafiiqista oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiya adeegyada indhafiiqis ee lasoo gaarsiiyey iyagoona u mahad celiyey maamulka degmada raagacali waaligayga nasatajaran waaligay juhir waaliday isha muuqan mataliya isbitaalka raagecelana la keenay wanan fiiqaad way reysaa indhaha way fiican yihiin si fiican waxaa u jeeda ilmo waxay dhihi jira ili ili oo kale istaata raxmaani raxiimi aniga waxaa la dhahaa muuse shiraayi maxamuud kutaabkan yariiska hor laba sano isagoo jiraaw isha waxaa uga dhacay dhaawac marka waxaan geynay jawhar waxaa layidhi ishaan ogaa waa xab dhimane ma fiiqanto waa kasoo laabnay maanan nimidnay raagaclaan nimidnay anko iska joogno hadda isdhehayna ishaan igaaro waxaanu yimideen kuwo qalin oo qalin isbitaal qalin qalinaanu yimideen markaasaan dhahnay wax soo fiirina waa keennay isla markaa daan keena waxaa yidhi waa qal- waa- waa- waa ishaan waa la qalaa waa qalantaa waa la waa la qalay ishi waa fiicnaatay nabadiri naqatay araggii oo isla markiisii arkaya wuxuu wuri dilka sii qaaday wuxuu wuri waxaa way ahayd maalin ii naqatay xaytow marka waxaan u mahad celinaynaa isbitaalka raagaceelle iyo maamulkiisa iyo takhaatiirta timid oo dalkuda wax ka qabatay oo eh, dalku diraan intaasoo dalku diraaninka oon ka sabarnay ee dalkuda ku dadaashay ee juhdi ku bixisay ay wanaajisay maasha allah waa u mahad celinaynaa khayr allah siiyo
qasuuro nuur xamuud inay shaydaas oo saddex oo shan sano oo oo iga waxay iga shan sano oo oo iga indhaleeday oo xabad ugu jeedi waayay haddaan nuur la igu yeelay waxaan u mahad celiyaa isbitaalka raagceelo iyo maamulkiisa oo indhaha ii fiiqay waa degmada raagacaale oo isbitaalka ah anigoo il aan waxba weyjeedin oo igamacdoo saaya shaas le ilaahay ayaa subxaana qaadir ahaan noo keenay daawo noo soo dejiya dad mas- muslim ahaa noo yimi